Gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Xuseen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Luuq ayaa ugu baaqay beelaha dagaalamaya in la joojiyo colaad beeleedka kaasi oo ka bilaabay degmadaasi. Dagaal beeleedkan ayaa geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo dad badan ay guryahoodii ka barakaceen. Gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Xuseen ayaa labada bilood ee walaalaha ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka.
Shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay qodobo dhowr ah oo guud ahaan kusoo kooban xaaladda gobolka. Awalan waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo ilaahayna uga baryo dagaalkii dadka ehelada ah oo walaalaha ah oo ku diriray degmada Luuq intii ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay subxaana watacaala caafimaad taam ilaahay ha siiyo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed oo wakhtiga dheer halkaa ku dirirayo oo walaalaha ah oo isku deegaanka ah dagaal sokeeyo iyo in la isdilo inaysan wax faa'iida ku jirin annagu nabadoonnada iyo waxgaradka labada dhinac waan la hadalnay in wakhti dhow ay gogol nabadeed ay ka dhacdo degmada Luuq oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland in maanta iyada oo nabadii ay meel fiican maraysay dagaalka uu dhaco aad iyo aad aan uga xunnahay haddana waxaan leenahay walaalaha in ay ku soo laabtaan miiska wada hadalka iyo xalinta khilaafaadka deegaanka ka jiro baan rabaa insha allahu tacaala intaas halkaas inaan ku soo koobo dagaal sokeeyan inuusan wax faa'iida dhalaynin cidna inaysan ku kala adkaanaynin khasaare ma ogi wax faa'iidaa inaan laga laga helaynin maamulka gobolka Gedo ayaa muddooyinka dambe waday dadaalo lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ah kuwaasi oo shaqaaqada ku dhex martay degmada Luuq